shirkan oo ciwaan looga dhigay waxbarashada sare ee kasoo kabashada wadamada colaadaha ay ka jiraan waxaa kasoo qayb galay bahda waxbarashada xubnaha labada gole iyo safiirada saaxiibada soomaaliya fadhiya wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa shirka ka sheegay in xilligan ay muuqato soo kabasho dhanka waxbarashada marka loo ega daruufihii adkaha soomaaliya soo martay
sida aan ku soconno iyo spiritkeenna iyo juhdigeenna annagoo kaashanayno dadkeenna iyo saaxiibaden in muddada dheer aan ka filanayno ka yar aan ku keeni karno dadkan dalkan dadka ku nool in dhammaantood ay noqdaan kuwo wax akriya wax qora ilbax ah iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haysta dadka kalena aan ka qaloonaynin oo la nool haddii la yidhaahdo aan ahayn kuwa ku jira fikirka in loo yimaadoo la caawiya laakiin ka fikera in dadka kale ee iyagu u gurmadaan ay caawiyaan taasna waa bishinka fog aan leenahay haddii la yidhahdana wuu soo gaaban doonaa ra-iisul wasaare ku-xogeenka soomaaliya mahdi khadar guuleed ayaa xusay in waxbarashadu ay taa midda ummad ay ku gaari karta baraare shirweynaha caalamiga ah ee waxbarashada sare ee bulshooyinka ka soo kabanaya dagaalada sidaan isleeyahay malaha way u dhowaan kartaa in lagu duro soo qaban qaabinta waa horumar muhiimah maamul wanaagga iyo dowladnimadana wax badan runtii ka taraya marka maskaxdu taliso aqoontu taliso ee uusan qorigu talinin marka aqoon lagu taliyo aqooni ay ina hagto ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dowladda aysan afkeeda ka guuri karin marka loo eego hanaankeeda waxbarasho isagoo ku baaqi in la soo celiyo manaahijtii waxbarashada ee soomaaliya ilaa iyo heer jaamacadeed
wasiirkan la yar sheekaysanayay waxbarashada deedna waxaa weydiiyey inta jaamacadood aynu leenahay maanta boqol jaamacadood kor bay u dhaafeen soo maha wasiir haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeenniina aynu ka tagnay haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid af soomaali baan ka baadho waan ka waayay halkaasaan wiila um anu waxaan qabaa manhajkii soomaalida ee dowladdii ay soomaaliya samaysay inuu wadamo badan oo af ingiriiska ku hadla ka fiicnaa ama luqado kale ka fiicnaa waayo dadkii manhajkaa wax ku bartay aqoon badan baa ku duugnay luqadday ku turjumeen dadkeennii waktigaasi bal fisigiska u fiirso xawaare iyo kaynan atomka iyo siday u turjumeen luqadaha kale carabiga aqoonta halkaa ahayd inaynu maanta kombyuutarada iyo technolojigan horumarka gaadhay aynu surjinno intii horaa la la-yahayba wasiirka qorsheynta qaranka jamaal maxamed xasan ayaa shirka ka sheegay in heerka waxbarashada soomaaliya maanta ay ka hooseyso halkii ay joogto sanadkii kun sagaal boqol todobaatan iyo shantii imise waddanoo dhaqaale adduunka waaweyn haysta oo luqadooda wax ku barta turkigaan tegey maantao dhan waa isku xiiqaysaa af turkigiisaasunbu doonaya inu kugula hadlo halkuu taagan yahna waad arkaysaa ya soo maaha intiina aragtay jina haddaad tagto wax idin kala turjumaanunbaad bahnaanaysaa dhaqaalaha labaad ee adduunka weliba waxaa la yidhaahdaa run hadday tahay way qaranayaan jinoska waaba dhaqaalaha koowaad ama way la siman yihiin ama ku dhow yihiin maraykanka dhowaanna waabay bedelayaanba waad isku xiiqaysaan qof jinisa haddaad maanta istiraxdo la sheekayso luqadiisaasun mooyaane mid kale markaa ogaada inaan afqalaad aqoontu miya maya maya maahe waa inba intuu eebagashaa cali aqoonta aan dhisno shirkan oo muqdisho ka socon doona saddexdaa shee soo socota waxaa warbixin looga dhagaysan doonaa aqoon-yahano cilmi baaris ka soo sameeyey aqoonta sare iyo soo kabashada wadamada colaadaha ay ka jiraan cabdulqaadir okey v o a muqdisho